لله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ma جahلنا وذkرنا منه ma نسينا waa caشhaرkii labaatan iyo sagaalaad kitaabka almuqadimaة الxadrmية في فqه saadة الشhaafiعية qاla الشhيkh cabdاللahi بن cabdالرحman ba fضل الxadrmي baabu salaaة اlciideyni labada ciidood salaadooda baabkii lagu sheega wey hiya ciidu sunnatun sunno weeye sunnadaasoo mu-akadatun la adkeeyey dadka xajka jooga iyagu howlo kale ay ku jiraanoo jamaaca inay ku tukadaan waxba looma sunay qofkay laakiin keliguu suurowda haa wa waqtuhaa waqtigeeduna cinda duluuci shamsi qoraxda soo dhalashadeeda agteeda wey qoraxda hadday soo dhalatay ila zawaali laga gaarayo geeska suulka bartamaha maalinka saasay qoraxdu usoo boodo duluuceeda horey bay u tukadaan hadda wadamada qaar iyo xaramkayo xilli horaa la tukada waxaa laga yaabaa rubi saac markay qoraxda soo socoto in la tukadaba saasoo badan yahi wayusanu waxaa la sunneeyey taakhiiruhaa ciidda gadaalmarinteeda ila alirtifaaci laga gaarayo soo kor noqodkeeda qoraxda qadra rumxin waran qadarkiisa ilaa qadra rumxin ayaa la sunneeyey qadra rumxin wax badanba maaha lafteedu waa waxaan labaatan daqiiqaba dhammayn xoogaabay soo kor noqotay in yaray soo socotay wey toban daqiiqa qaar baa ku sheegaya kutubta wa ficluhaa ciidda falideeda salaatulciidka filmasjidi lagu falo ayaa sunno ah wa ficluhaa baa sunno ah filmasjid ilaa idaa daaqa inuu ciriiriyama mooyaane haddii masaajidku ciriiri noqdo waa karaahiya waxaa fiican meelaha kale halgu tuka haddii roobab da-ayaana banaanka in loo baxo maayo waa in masaajidka lagu tukado masaajidka hadduu dadka ka ciriiriya ma roob iyo wax jiraan imaamku waa tujinaya dadka soo harayna meel kale la dhahaya halagu tujiye markii xataa banaanka loo baxo masaajidada iyo dadka ducafadaayo ku haray iyo dadka aan soo bixin cid tujisaa la dhahaya idinku masaajidka tujiye looga tegaya waxyaau leylatihimaa labada ciidood hameenkooda macnaa labadooda hameen in la nooleeyo waa sunne bilcibaadatina lagu nooleeyo dadku waa nooleynayaan laakiin ciiddii hameenkao dhan waa soo jeedayaan cayaaro iyo howlo kale waxba kusoo jeedayaan nooleyn aan waxa ahayn waxa weeye cibaado ahayn laakiin in cibaado lagu nooleeyo xiliyadaa farax faraxu jiraan dadku cibaadada waa ka mashquulaan kaasaa le qofka markaa naftiisa soo qabto cibaado usoo qabto nooleeya wax weyn baa loo sheegay waaya walquslu waa sunna mayrashu min nisfi leyli hameenka bartamihiisa laga soo bilaababa laakiin waxaa fiican bacdalfajr in la mayrto waaga berigiisa ka bacdi laakiin gelinka dambeba waa soo gala mar haddii la gaaray waqtigu waa soo gala watadayubu waa sunna isdhiibayn watazayunu isqurxin lilqaacidi kan iska fadhiyo aan baxayn iyo wal khaariji kan baxaya iyo walkibaari kuwa waaweyn iyo wasikaari kuwa yaryar waaya kulligood lilmusali kan ciidda tukanaya iyo waqayri kaan tukanaynba maalintaas dadkoo dhan isqurxin iyo ma garanaysaa caraf iyo waxaasba u habboon waaye qubays kullo qof weyn qof yar qof fadhiya qof baxaya mid tukanaya midaan meesha tukanay wa khuruuju lcajuuzi dumarka waaweyn bixidooduna waa sun bibidlatin ay ku baxaan dharkii khidmada dharkii shaqada oo bilaa diibin caraf la-aana dumar meel aadayaa sideeda caraf looma ogola meel u baxaya gurigooda ka baxaya shay udgoonoo carafa looma ogola waaya ciiddii bay u socdaan masaajid iyo banaan meel kastaa lagu tukadee dumarka waaweyn baa aadaya iyagu hadday aadayaanna caraf ha iska ilaasheen dharkay qaadanayaanna dharkii khidmaday shaqada ha ahaado waay diibkaa iyo ziinada lama rabo gabdhihii kale oo hay-aadka iyo quruxda u saaxiibka qof dhar wax qurxoon soo qaatay hadduu doono qof dumara weynba ha ahaadee waa u karaahiya inuu meesha aado dumarkii yaryaraa hadday doonaan dharkii shaqada ha soo qaateen iyana inay aadaan ma aha guryahooday ku tukanayaan iyagu waa isku jamaacaadi karaan waana iswacdin karaan gabadhii zawj iyo ninle ninkeeda idan ka dalbaysaa markii bixitaanku u bannaanaado waa yahay walbukuuru waa sunno ah jarmaadid ligayri اlimaami imaamka ciddii aan ahayn imaamku isagu dadkaanu maamulayaa qofka imaamka ah maaha inta kale horey ha u aadeen ciidda walmashyu waa sunaa socod dihaaban tegid iyo warujuucu noqosho waay bidariiqin aakhara waddo kale laga soo noqdo waddadaasoo aqsare ka gaaban kamaa fii saa'iri lcibaadaati sida cibaadaadka oo dhanba ay yihiinba marka hore ciidda la aadayo ama salaada jumcada ama salaadaha kale xataa waddada haddaba usoo bannay masaajka marka hore aad soo socotay waddada dheer soo raac ta tilaab tilaabadaha tilaabooyinka badan ilaa markaas waa cibaado maxdiga qofkaa wax u socdo markuu laakiin noqonayo howlo kalena waa yeelan karaa ama dan kaleba ugu noqday ama weyse soo dhexgeli karaane waddo ka gaabantii ha iska maro middaa hore oo tilaabada u badanaysa markuu soo socday cibaadooyinka o dhan baana saas waddada noqoshadu ha yarayso waay markaa masaajidka kusoo socotay waddadii dheer baa soo madhay markaa noqonaysana midda gaaban baa madhay walisraacu baa sunna waay israac waa deg deg fi naxri dhuundhabidda gowraca waay waa kaa khaldo walisraacu baa sunno ah fi naxri ciidu naxriga wey ciidul soo ma kala jiro ciidu naxri oo ciidul adxaa iyo ciidulfidri salaada ciidda xajka marka bisha xajka dilxija iyada maxaa sunnaah horeha loo tukado israac fi naxri naxrigu hadda waa halkaas gowraca waa jiraa laakiin waa gaarkiise laakiin hadda waxaa laga hadlayo taa weeye ciidulfidrigana xoogaa baa la dibdhigayaa ilaa qofkan wuxuu u dedejinayaa ciidunaxriga markuu ciidan ka soo gadoomo gowricii waxaa laga rabaa waxyaala badan baa la rabaa inuu sameeyo udxiyadii inuu gowraca la rabaa waaye ciidulfidrigana waxaa loo dimariyey shaqaa la rabaa inuu soo qabto intuusa ciidda tukano sakatulfidrigii baa la rabaa inuu soo baxsho marka middan na markii la tukado hawl baa ka dambaysa middan intaan la tukan baa hawl lagaa rabaa marka midna waa loo dedejinaya midna waa loo dibrida waayahay wataakhiiru waaba tanba gadaal marin fi lfidri ciidulfidri waalaklu fiihi baa sunno ah qablahaa ciidulfidriga in wax la soo cuno qablahaa waa qabla salaatiha intaan la tukan ama wax la soo cabo laakiin ciidda ciidul adxaada waxba iyadu ma baahna wax lasoo cuno inaan waxba lasoo cunin baa fiicanba midaana in wax lasoo cuno dadku awal bay bil soo soomanaayeen waxa soo cuneen weliba wa tamrun baa sunnaa in lasoo cuno iyo wa tamrun timir zabiibkana waa la haleeshiiye waa lamid baa lagu leeyay wa witrun tirada isdheer baa fiican timirta lafteedi tira isdheer inuu ka dhigo ayaa habboon saddex haboo timira iyo wixii saasoo kalea wey waayahay qaabkaasaa muhiima marka wuxuu yidhi wayukabiru waa kibaartaa fi rakcati اlulaa ragcadda hore ciidda qabla alqira'ati qirada intaan la bilaabin sabcan toddoba jeer yaqiinan oo hubala ciid allaahu akbar allaahu akbar toddoba la hubo maca rafcilya deyni labada gacnoodna isoo hadba kor u qaadaya waay xagee horma bayna alistiftaaxi watacawudi buu takbiiranaya istiftaax wajahtu wajhiya iyo ducada la midka intuu akhriyey dabadeed acuuduna weli usan dhihin acuududa qiradaa leh dhexdooda buu takbiirahan la imaanaya isagoo aan takbiirihii la imaan hadduu faatixada isagoo bilaabay iska arko ilaa awalba u bartayoo ciiddu waa hal mare iyo laba jeere wuxuu arkay isagoo horey ka galay faatixadiiba dareerinaya ama wuu halmaamo meeshii takbiirtu ku dhaafto hadduu hadda u noqdana salaaddii ka biri mayso ilaa wuxuu ka noqday waa min fardin qowliyin faral qowliyo ka noqday ilaa sunnatin qowliya sunno qowliya u noqday isla bartii uu taagan yahay maaha tii ficliga ahaydoo faral inta guda galay salaadda u kacay misna u noqonayey sunne maaha min fardin qowliyin ilaa sunnatin qowliyatin baa la yidhaahdaa waa masalo muhiim ah taa dhima leh acuududi hadduu guda galay dhaaft waayahay takbiirahaasoo la imaanaya wa fi daaniyati ragcadda labaadna khamsan shan buu dabada iskugu xiraya waay shan jeer tan horena toddoba weli faatixaya ma bilaabin nin baa laga sheegay xaggee salaaddu iska qaban la-da mindhaa wuxuu arkay imaamkiiyo hadba intaasoo allaahu akbar dabada iskugu xiray wuxuu mooday salaad inay xirmi la adhay war ninku maanta maxaa salaada ka sii osiri xaggee iska qaban la-da maanta salaadii macnaha waxa weeye waa sidaa loo tukadaa weeye waa is haysataa waa isqabatee sida loo tukadaa sida ah waayahay walaa yukabiru moo kibaarto almasbuuqi kii salaada qaar lagala hormaray ilaa maa adraka wuxuu soo gaaray mooyaane takbiirihii imaamka qaar baa ku dhaafay ciiddii markii la gelayy inta ku dhaaftay waxba kaagama jiraan lana imaan maysid intaa imaamka kusoo gaadhay lawa toddoba jeer baa la kibaaranaya xabadda u dambeysa hadduu kusoo gaaray taa la dheh kuwo kale ha aadi waayahay ayib ragcaddii labaad baa kusoo gaadhay shan jeer buu imaamkii kibaartay haye shantaasaa la wadaysaa ragcaddaada dambana an shan kale waa inaad la timaado dhihi maysa tanaan toddoba ka dhigaya wa qiraa'atu qoof qaaf akhrinteedaa sunno ah filula ragcadda hore waqtarabad waqtarabad akhrinteeda ya iqtarabat isaaca weeye waaya iqtaraba linnaas xisaabuhu maaha fi haaniyati ragcadda labaad aw ilaclaa inuu akriyo suuratu sabixisma rabbika alaclaa iyo walgaashiya suuratu hal ataaka xadiidu lgaashiya labada hore waliba inuu akhriyaa fiican dee haddii lagu yihi kuwa akhri waa inaad baratid oo xafidid qaaf iyo iqtarab iyo waa inaad taqaanidoo baratid weeye la akri waa lagu yihi kuu sunnaayo wayaquulu wuxuu yidhaahdaa bayna kulli takbiiratayni laba takbiirood kasta dhexdooda albaaqiyaati الصaalixaati buu ku qowlaa baaqiyaat الsaalixaat subxaana اllahi walxamdu lilaahi see u dhahayaa subxaana اllahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila اllah allahu akbar allahu akbar subxaana اllahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila اllah allahu akbar allahu akbar toddobada takbiirood dhexdooda gelgelinaya iyo shanta takbiirood siran hoos laakiin waadican xaaliga kii dejinaya yumnaahu midigtiisa calaa yusraahu bidixiisa beynahuma dhexdooda waxa weeyaan midigta markasta bidixduu saaraya markuu allaahu akbar dhaho midigtuu bidixda dul saarin subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allah allahu akbar allahu akbar subxaana allahi walxamdu lilahi walaa ilaaha ila allah saasuu ku wadaya ayib taasna halkaasaa la dhiga uma yakdubu waa khudbeeyaa khudbatayni laba khudba ayuu khudbaynahayaa khudbadii jumcadoo kale a xagga arkaantay sunayaasha kale mid yihiin shuruuddu isku mid maaha shuruudda jumcada loo shardinaya tan waxba loo shardin mayo dahaaro qaba iyo ha taagnaada iyo ha asurnaada iyo haba shuruuddaas kan lagu adkeyn mayo laba khudbo yejlisu qablahumaa halkaa muxuu qora jalsatan khafiifatan laba khudbo khudbaynaya wuuna fadhiisanayaa jalse khafiifo ah jalse fudud weeyaan aadaanka inta laga addumoo kale imaamku markuu khudbooyinka bilaabayo jumcada soo marka hore ma fadhiiso sidii sunnaha ahayd kabacdi lama addumoo ma kaco qablahumaa marka waa saas intuusa khudbooyinka bilaabeen ha fadhiisto kabacdina khudbooyinka ha bilaabo wayadkuru waa sheegaa fiihimaa labada khudba dhexdooda maa yaliiqu waa ku sheega wixii munaasaba khudbada muxuu kusoo qaadanaya wixii munaasaba loo baahan yahay sakaatulfidriga axkaamteeda ciidulfidrigaa lagu sheegaa udxiyada axkaamteedana ciidul adxada lagu sheegaa waayahay wayukabiru waa kibaartaa fi luulaa khudbada hore wey midaane salaaddii maa tiscan sagaal jeer buu khudbada hore kibaaranaya wa fi haaniyati khudbada labaadna sabcan oo wilaaan xiriir ah ayuu kibaaranaya faslun fi tawaabic maa mara wixiina soo maray masaa'il raacaysa baa laga hadlayaa tawaabic baa la yidhaahdaa yukabiru waa kibaartaa kayrulxaaji qofka xaajiga keyrkiis qofkaan ajka xaaji ahayn qofkaan xaaji ahayn ee xajka joogin ee dadka kale ah waa kibaaranaya birafci sawti codka oo kor loo qaado in kaana rajula nin hadduu yahay kor buu u qaadaya min quruubi shamsi laga bilaabo qoraxda dhiciddeeda leylata ilciideyni labada ciidood habeenkood ay dhacday fi duruqi wadooyinka iyo wanaxwihaa wixii la mido guryaha iyo masaajidda iyo suuqyaasha iyo kibaartu wadaya allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamd isagoo taagan isagoo soconaya isagoo gaadiid saaran isagoo fadhiya waa wadaya wayataakadu takbiirkaasi waa adkaanaya maca zaxmati xiriiriga agtiisa iyo takaayurul axwaali axwaasha isbedelkeeda xilliyada xaaladuhu isbedeleen ama zaxmaddu ay jidho takbiirkaasi waa sii adkaanayaaba waaye waa sidii talbiyadaba meel xilliyadaasi iyadaba loo badinayey ba haddana takbiirta loo badinaya marka qofkaasi waa kibaaranaya alaaa takbiiraatin saddex takbiirood oo mutawaaliyaatin xidhiidha allahu akbar allahu akbar allahu akbar saddexdaas wayasiidu waa ziyaadaya hadduuda rabo laa ilaaha ila allahu wallahu akbar walilaahi alxamd ku daray wayziidu wayundabu waxaa la suneeyey ziyaadatu allahu akbar kabiira ziyaadadeeda allahu akbar kabiira walxamdu lilaahi kaiira wasubxaana allahi bukratan waasila sharxuna muxuu yihi laa ilaaha ila allah walaa nacbudu ilaa iyaah muqhlisiina lahu ddiina walow kariha alkaafiruun laa ilaaha ila allahu waxdah sadaqa wacdah wanasara cabdah whzm اأxzaab waxdah laa ilaaha ilا اllah wاllahu akbar wslى اllah عlى sayidina muxamed wعlى ali sayidina muxamed wعlى asxaabi sayidina muxamed وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا انت لا خنجر ويستمر ودائم هي qofkii xalay maqhribkii laga soo bilaabay markii qoraxdu dhacday id xaajina ilaa maaha isagu buu soo bilaaba waay markaa muxuu samaynaya wuu daa'imaya mukabiran xaliya midkii baarinaya kadalika tabtaas u wadaya ilaa goorma ilaa taxarumi اlimaami imaamka xirashadiisa laga gaarayo bisalaatilciidayn oo xiranayo ilaa salaada laga gelayo takbiirtaas waa joogto salaad dabadeed iyo mid la qaadaya maaha waa xilli kasta takbiir mursalaa la yihahda mursal mursal iyo muqayad baa la keliyaa mogta tan waa nooc mursalka la yihahda kuma xirna salaad baa laga baxay haddaa la qaadaya keligii qofka meesha maraya suuqa jooga dukaanka jooga gurigiisa jooga masaajidka jooga ilaa maqribkii ciidda ilaa salaada laga gelayo waa mursal qofkuna xaaji maaha wayukabiru lxaaju xaajigu isaga waa kibaaran waaya hadduu qofkaan horta keligii tukanayan isagoo ilaah u ka xiranayo ciiddiisa buu takbiirta wadaya xaajiguna waa kibaaranayaa min duhri yowmi naxri laga bilaabo yowmu naxriga duhurkiisa maalinta ciidda laga bilaabo ilaa subxi aakhiri tashriiqi ayaamu tashriiqa tan u dambaysa subaxeeda yowmu naxri waa maalinta ciidda duhurkeeda ka bilow maalinta kale oo kow iyo tobnaad labayo tobnaad ilaa saddex iyo tobnaad saas u wadaya maxaa yeelay duhurkaasi ilaa aakhiri ilaa subxi aakhiri tashriiqi laga gaarayo ayaamu tashriiqa aakhirkood maxaa yeelay qofku markuu xalaaloobay taxalulkii hore saddex shay laba ka mid hadii lala yimaada lagu xalaaloobaaye xajkaa lagu gaarayaay duhur bay ahayd haddana aakhiru tashriiq haddii la gaaray salaada u dambayso oo halkaan mino ku tukanaya waa duhur dhagax tuurka oo dhammaysanaya oo ka tegayaa meesha nafru thaani baa dhacaya waa waa iyana waa subax baan leeyahy waa subax subax baa u dambaysa uu ku tukado mina maalinta saddex iyo tobanka kabacdina xajkii dee qofku waa u dhammaaday xukunkiisu wuxuu noqonayaa qof aan xaaji ahayn xukunkii oo kale buu la xukunyao la kibaaranaya ilaa casarkiibuu wadaya ilaa maqribkiibuu wadaya waka mana xajkii hawshiis waa u dhammaatay wey wa yukabiru kayruhu xajkii qofku ma joogo waana ciiddii ciidul adxaa qofka xaajiga kayrkiisa waa kibaaranayaa min subxi carafata carafo subaxeeda laga bilaabo maalinta carafo subaxeeda ilaa casri aakhiri tashriiq aakhiru tashriiq maalmaha tashriiq waxa la dhahaa ciidda ka dambayso saddexdaa casarka ilaa laga gaarayo buu wadaya laakiin takbiirtan waa goorma waa bacda kulli salaati fardin salaad kasoo farala dabadeed ow naflin salaad kasoo sunaa dabadeed salaadaha dabadooda tan lala yimaanaya maaha ti waa muqayad xaggee ku qaydan tahay salaadaha dabadooda waaya waaya taasina wata xiliyadaasa iyada lala imaanaya wuxuu yidhi adaan iyo waqadaan salaadahaas ama addaha noqoto ama qalle wa janaazatin wa bacda janaaza janaazada dabadeedna xataa takbiirta waa lala imaan waidaa nasiya hadduu halmaamo kabara waa kibaartaa idaa tadakara markuu xusuusto mar haddii ayaamu tashriiqa weli lagu jiro wa yukabiru waa kibaartaa liru'yati nacami waa u kibaaranaya nicmooleyda aragtidood qof baa wuxuu arkayaa xoolihii geel iyo lo iyo ari iyo waxaas takbiirtoo ku dhufanaya fi layaami almacluumaati ayaamaha macluumaadka dhexdood wixii uu arko cajiib oo kibaaranaya nicmooleed ayaama macluumaatin ayaam macduudaad baa kala jira soo maha qur-aan kuu sheegay fii ayaami macluumaat iyo ayaam macduudaad ayaam macluumaad waa tan wahiya cashru dilxija bisha dilxija la yidhaahdo tobankeeda wey maalmahaasoo dhan markuu shay arko noocyadaasa waa ki baaranayaa allahu akbar ayuu odhanaya ayib wydkuru sma اllahi fii ayaami macluumaat calىa maa razaqahum min bahiimat اlancaam geel iyo lo iyo ari weye bahiimat lancaamku ayb intaa markuu soo waday wuxuu yihi walow shahiduu hadday xaadiraan xaadiraan waa maxay hadday markhaanti kacaan walow shahiduu hadday markhaanti kacaan qabla zawaali geeska suulka ka hor lix saac iyo intii ka horeysay intaan duurku gelin baa dad waxay markhaanti fureen yooma halaaiina maalinkii soddonka ah innaga noo ahayd ramadaanka soddon baan soomana xala maana arag sagaal iyo labaatankii waa soo dhamayna xali soddon bay ahayd waa la arki waay dad baa waxay markhaanti kaceen goor gelinkii hore weli ah biru'yat ilhilaali bishii inay arkeen alleylat almaadiyata bish habeenkii tago xalay ahaa meel bay ka yimaadeen aadhaan bishii annaga xalay aragna maxaa u soomanti waa dad la gartay oo daacada maxaan samaynaynaa welina duhurkii lama gaarin gelinkii horaa la maraya afdarnaa waa furaynaa wasallaynaa waxaana tukanaynaa alciid is adkayn lama rabo hagee la isku adkaynaya ciid bay noqotay maxaa la soomanta dad baa cadaalada markhaanti kac waana gelin hore waa la furaya salaatulciidna waa la tukanaya waqtigeedu waa jooga gelin horeaan weli joognaa mogta haddaan hore ka gelaynaa salaatulciidka khalaas ow amase bacda zawaali bay markhaanti kaceen duhurkii markaan tukanay iyo bacda alcasar iyo galabkiibay waxay dhaheen annagaa bishii xalay aragnay maanta aan soomantiin waxba kama jiraan wey gelin dambena waa maraynaa soonkii gabagabo noo maraya maalintii dambe laislaa soddon ha lagu buuxsho waaba sii dhammaanaysaaba wax yaraa ka haray gelin dambe mar haddii la marayo maalintii waa dhammaad maxaa la samaynayaa bacda zawaal bay markhaanti kale kaceen wacuddiluu waana la cadli waa cadaaladooda ala xukumay wacuddiluu cadaaladooda ala xukumo markhaanti joogsaday ba noqdo markhaanti ba markhaanti ma tahay maaya meelahan wada yaacaya in badan baa markhaanti gelina warkooda la rabina waay markhaantigu hebel hebel baa la dhahay reer beni fulan baan ahay laguma kaco markhaanti qofaan dembi weynna la imaan dembi yarna daa'imin muradiisa iyo sharaftiisa ilaalinayo shuruudii shahaadada laga helaa la rabaa oo wanaagsan oo shaxshaxa waay cadaaladdii baa la xukumay waa gelin dambe waa la aqbala waktiga tacdiilka cadaaladda la xukumay horta cibradu weeye waktiga markhaanti kaceen saaka hadday markhaanti kaceen tan iyo maanta iyaga hawshooda lagu jiro oo la baarayo galabta ay soo baxday xogtoodu marakan galabtaa baa la raacaya markaasaa la xukunku shaqaynaya waa la cadliyey qabla alquruubi qoraxdiina weli ma dhicin maxaan samaynaynaa afdarnaa waa afurayna horta saacada haray hal saacadday xataa hadhay maxaa laga sii soomanaanayaa soon ma aqbala siciid bay noqotay afdarnaa waa afuraynaa deedna ciiddii maantayna dhaaftay wafaatad ciiddii waa tagtay watuqdaa laakiin waa la qabdaynaya berri baan tukanayna iyo wixii ka dambeeya ciiddii shalay bay ahayd ciiddii ciiddii maantay ahayd maantana gobolkii dhac gelin dambe la maraya ama watuqdaa waa la qaldaynaya xilligii la rabaa la qaldaynaya hadeeraa la qaldayn kara haddii la rabo warka la sheegay ila ciiddi gelinka horea la tukan kari moogta gelinka hore dhamaa gelin dambaa la maraya dii la doona galabta hala tukado lakin waa qalli dii la doona beri hala tukado waa qalli mala fahm aw bacda alquruubi qoraxdu intay dhacday dabadeed baa nimankaa markhaantigoodii la xukumo maanta o dhan waa la soo soomay soddonkii baa la buxshay gobolkeena hadda waa dhaca haddaana warkooda sugnaado oo dhehen bishii baan aragnay lam yuqbaluu la aqbali mayo war naga tagaa laleeyahy warkiina lama rabay mara kane sababtoo ah maalintiiba dhammaantayba bacda maqrib baaba la marayaa wax ka faa'iidaah warkooda ma jidho wixii la samayn laha lasoo sameey warkooda lama aqbalayo lanna warkooda wax ka faa'iidaa un keliya ma jirdha ilaa salaadii ciidda in laga tegey baa meesha ka soo baxaysa wayna dhaaftay wax kaloo ka faa'idaa male wasuliyada waa la tukanaya ciidda min alqadi beri addaan iyadoo addaah warkooda lama qabsan kuwa beri baa la tukanaya iyadoo addaah waan qalla ahayn laanna warka ma goormay noo sheegeen caawa noo sheegeen maalinta ciidulfitrigu waa maalinta dadku ciidayaan yooma naxrigu waa maalinta dadku ay udxiyeysanayaan yooma carafa waa maalinta dadku carafada taagan yihiin wixii cibaadaadkaa la xidhiira wey wixii kale waa gaar waayahay baabu salaati اlkusuufi wاlkhusuufi madoobaadka qoraxda iyo madoobaadka dayaxa salaadooda buu u baab yahay haye hiya iyadu sunatu muakadatun sunno la adkeeye wey waxaa dad baa la cajzi gelinaya kuwa qoraxda caabudo kuwana dayaxa waxay ilaahay ku sheegayeen oo caabudayeen baa la tusayaa oo gebigiisaba mugdi laga dhigay hormeeye waxaa caabudayseen uma jeedno waa mugdi ma waxaasaa ilaaha war ilaah maaha yaa ilaaha kan madoobeeyey baa ilaah de awooddaas cidda leh madoobeysay baa allah ah bal inay wax gartaan waayahay waa sunatu muakadat waya ragcataana waa laba ragcadood salaada iyada ah laba ragcadood sida sunnahaan tukanoo kalea marka hore loo tukan karaa waa qeyb ka mid a tay taa niyeysanaysaa wayustaxabu waxaa la uy suneeyey qaab kaloo loo tukada weeye siyaadatu qiyaamayni wa rukuucayni laba qiyaam iyo laba rukuuc siyaadintood ragcad kasta laba qiyaam iyo laba rukuuc bay leeda markuu faatixada iyo qur-aanka akhriyey buu rukuuca misna qiyaam kaleo u noqonaya isagoo samic allahu yiri qiyaam kale qur-aan faatixa iyo qur-aan kaloo akrinaya misna waa rukuuc labaad sujuuduhu ma badanayaan waa intoodii waliba waxaa fiican uu waayahay waxaa fiican tadwiilu qiyaamaat istaagyaalka in la dheereeyo labadii ragcadood mid kasta laba qiyaam baa soo galay moogta qiyaamka hore ku akri faatixada iyo suurat اlbaqara ama wax la-eg qiyaamka labaadna faatixada iyo aali cimraan oo kale qiyaamka saddexaadna faatixada iyo suurat الnisaa oo kale ama wax la-eg qiyaamka afraadna faatixada iyo suurat اlmaa-id oo kale waayahay waxaa kaloo sunnaa wa rukuucaati wasujuudaad sujuudaadka iyo rukuucaadka iyagana in la adkeeyo waayahay may waxaan uga jeedaa in la dheereeyo wey tadwiilu lqiyaamaat in la dheereeyo warukuucaat wasujuudaad in la dheereeyo wey rukuucda hore ya boqol boqol aayadoo kale suurat lbaqara rukuuca kale siddeetan oo kale rukuuca saddex saddexaad toddobaatan aayadood oo kale kan kale konton oo kale sujuudihii sidoo kale waljahru baa sunnaa in lala jahro fi lqamari dayax dayax madoobaadka qirada kor u qaad walisraaru hoosu dhigid fi shamsi qoraxda haddii madoobaato hadda maxaa la sameeyaa dee qoraxdii madoobaatay masaajida kor baa salaada loo qaadaa laakiin in hoos loo dhigay ahay uma yakdubu limaamu imaamku waa khudbeeyaa khudbatayni oo ka khudbatay ka khudbati ljumucati jumcada khudbadeeda ah laba khudbo ama ow waaxidatan hal khudbo tan waa laga xoog badan yahay labada khudba xoog badan wayaxuhu waa booriyaa fiihimaa labada khudbo dhexdooda cala alkhayri khayrka ummadda ku booriya kan khudbaynaya addooma ha la xoreeyo lama hayo maanta sadaqa ha la bixiyo toobad ha lala yimaado istikfaar ha lala yimaado ilaahi ha loo cararo koonku waa madoobaad lambadihi u daarnaa dayax iyo qorax waa madoobaade waxay noqonaysaa alla og waxay noqonaysaa alla og wayafuutu lkusuufu madoobaadku waa tegayaa iyadoon weli salaadii la gelin qorax madoobaadka salaadeeda waa tagtay bilinjilaa'i faydan hadday caddaatay qoraxdii injilaagaas waa maxay iyadii oo dhan baa caddaatay wey dhinac bay ka caddaata maaha nimanka xidigeliyowga iyo falagyada iyo warkooda la qaadan maayo tirada ha ka badhantee doonaa wlkhusuufu khusuufkiina waa tagaa bilinjilaa'i m mid baan ka bado bilinjilaa'i qoraxdu waxay ku salaadeeda ku tagtay inay agfaydantay iyo wabiquruubi shamsi qoraxdiiba hadday dhacday markay sii dhacaysa awal madoobaata waa ku dhacda ama awal be goortay doonta ha madoobaatee waa un dhacda qoraxda iyo xilligii maamulkeedu joogaba dhammaa qoraxdu inta maalinteeda maamulkeeda haysataa qoraxdii oo dhacday salaad hadda la geli maayo qorax madoobaad ah qoraxdii dhacdo maanta madoobaatay salaadeedii bayna tukano hadda gelaynaa mada adoo weli salaada ku jira laakiin haddii weli ay dhacdo salaadda waa dhamaystiranaysaa taa ku jidhay dayax madoobaadkuna wuxuu ku tagayaa bilinjilaa isna inuu caddaado faydmo iyo baduluuci shamsi qoraxdii soo baxdo dayaxiiyo mado haddii qoraxdan ku soo baxdo maamulkii dayaxu waa dhammaaday mid ka baawar badan baa yimid qorax baa timid khalaas waqtigeedii dhammaa laa bidulcilfajri waaga dhalashadiisa kuma tegayso salaada qorax madoobaadku dayax madoobaadku walaa biquruubihi dayaxa dhicidiisa khaasifan xaalaya mid madow dayaxiyo madow hadduu dhaco weli hameen la marayo salaaddii waa joogtaa waagu hadduu baryo weli aan qoraxdii soo bixinna salaaddii waa joogtaa xilliga hameenkii oo isagu talinayay macnaha saldaanadiis baa weli lagu jiraa waida ijtamaca hadday kulmaan salawaatun salaadaha kulmay wakaafa wuxuu ka baqay fawaataha tegiddeeda qadamal farda faralka ugu horumarinaya faralka uma aljanaasata janaasada ku xijin uma alciidda ciiddoo ku xijin uma alkusuufa madoobaadka ku xijin meydka marka lagu xijinayo waa haddii meydku inuu dilaaco aan laga baqan hadduu inuu dilaaco laga baqayo salaada faralka isagaa laga horumarinaya xataa haddii salaada faralka waqtigeedu ciriir yahay meydkaa laga horumarinaya waqtigu habo hadduu rabo wain wasical waqtu waqtigu hadduu waasac yahay qadama ljanaasata janaasada marka hore la tukanaya faralka iyadaa laga horumarinaya waqtigiisu taagan yahay uma alkusuufa baa lagu xijinaya madoobaadkii qoraxda wa yusalluuna dadku waa tukadaan linaxwi zalaazili dhurgariir iyo wixii la mida iyo wasawaaciqi sawaaciq iyo wixii la mida saaciqooyin baa dhacaya biriq iyo khataraa dhacaya waaya waa tukanaya laakiin jamaaco la iskugu imaan mayo munfaridin iyagoo keligoode qofka salaad markii dhibi dhacdo salaada loo cararaa nebigu kurba markay ku timaado hawl salaaduu cararay laakiin jamaaco maaha laanna ma soo aroori maxaa la samaynaya dhulgariiraa dhacay dhulkii baa saalteeyey sababaha keena dhulgariirka waxbaa laga sheeg sheegaya waxaa dhacay sawaaciq baa dhacday dabaylo daranba iyo duufaanaa dhacay waa dhul goyaa dhacday dhulkii oo dadka la go-ay waayo waxyaalaha dhacay qoraxdii baa la waaya mar inuu soo baxdaa la jeclaysta waxaasoo dhan xagra baa loo cararayaa salaadaa la tukanayaa ilaahay baa la barya ilahu naga dulqaad baa war salaada ha loo cararo war ha la tukado markaasaa ilaahay baa la tuugayaa wey says dadku kaafiliin u noqon lana jamaacay mayo jamaacaadi mayo ma soo aroorin weliba xidiga dhulgariiradu dhacayaan dhismayaasha in laga baxo banaanka loo baxaa fiican والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب